bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dal sanadiyaasan waxaa ugu waaweyn madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo farmaajo oo kulan looga hadlay xaalada dalka ku yeeshay magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir oo mamnuucay in muqdisho lagu qabto banaanbaxyo aan fasax looga heysan hay-adaha amniga maamulka jubbaland oo sheegay inay howlgal qorshaysan oo ka dhaca gobolka jubbada hoose ay ku direen dagaalyahaana ka tirsan al-shabaab madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qodobada looga hadlay kulamo gaara uu dhexmaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhigdiisa dalka turkiga taliyaha cusub ee kenya usoo magacawday ciidanka ka jooga gudaha soomaaliya ee howlgalka admis oo xilka si rasmi ah ula wareegay dowladaha soomaaliya iyo kanada oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal kadib wafdi ka socda dowladda u gaaray magaalada toronto ee dalkaasi wararka dibadda waxaa ugu waaweyn markab ay weerareen kooxda xuutiyiinta yemen uu ku degay badda cas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g blas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saakwas waxaad taariikhduna ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad maarso sanadka laba kun afar iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subax arrihidu dalsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo maxamed farmaajo ayaa kulan looga hadlay xaaladda dalka waxa ay ku yeesheen magaalada muqdisho madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay magaalada muqdisho kulan gaara ku yeeshay xili ay dhisayaan isbahaysi ka dhanaa madaxweyne xasan sheekh iyo dowladiisa kulankan ayaa yimid maalin kadib markii uu farmaajo kusoo laabtay dalka jimcihii isaga oo tan iyo markii looga adkaaday doorashadii ku maqnaa dalka dibadiisa gaar ahaan halka saldhigga uu dhigtay ee ah magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar oo uu deganaa qoraal uu soo saaray farmaajo ah ayaa waxa uu uga hadlay kulanka dhex maray isaga iyo sidoo kale madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaana ay sheegeen in kulanka uu ahaa mid wadatashi ah oo miradhal ah islamarkaana looga wada hadlay xaaladda dalka sidoo kale waxa uu sheegay farmaajo in ay ka wadaadeen xaaladda dalka gaaraan arrimaha siyaasadda iyo doodaha baryaan ka taagan wax kabeddelka dastuurka waxaana ay hoosta ka xariiqeen xaaladda dalka iyo arrimaha dastuurka haatan ka socda inay u baahan yihiin wadatashi ballaaran waxaan isla garanay in aan si ambaqaadno kulamadeena iyo wadatashyadeena islamarkaana laga qaybgalo laga qeybgeliyo siyaasiyiinta dalka iyo qeybahooda kala duwan iyo bulshada ayuu yiri madaxweyne hore maxamed cabdulaahi farmaajo farmaajadii sheekh shariif ayaa isku dhowaatan iyo bilihii ugu dambeeyey ee xukunka farmaajo markii laga tuuray waxaana la rumaysan yahay in uu jiro xiriir toos ah oo labada dhinac ka dhexeeya kadib markii ay kulamo qadadka taleefanada ay ku yeesheen iyo sidoo kale qoraallo ay si wadajir ah usoo saareen wararka ayaa sheegaya in labada madaxweyne hore ay muqdisho ka bilaabi doonaan ololo siyaasadeed oo ballaaran oo la sheegay inay uga soo horjeedaan wax kabeddelka dastuurka oo haatan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay wadaan doodiisa wax kabeddelka wararka ayaa sidoo kale sheegaya in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin kale oo iyaguna la sheegayo inay qeyb ka noqon doonaan kulamada wadatashiga ah ay ka bilaabeen magaalada muqdisho madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo si kastaba maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dib dalka dib ugu soo laabtay jimcihii lasoo dhaafay isagoona sheegay in ujeedkiisa u yimid magaalada muqdisho ay tahay sidii usii ambaqaadi lahaa wadatashyada kulamada ballaaran ee ku aadan in xaaladda dalka looga wada hadlo iyo sidoo kale arrimaha wax kabeddelka dastuurka uu si adag ugu soo horjeedo madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweyne hore maxamed cabdulaahi farmaajo taliska booliiska gobolka banaadirna waxay ka digeen in magaalada muqdisho lagu qabto banaanbaxyo aan lagu soo wargelin ciidanka booliiska iyo sidoo kale hay-adaha amniga dalka taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo shir jiraad ku qabtay isgoyska sinaa ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in aan la qaban karin banaanbaxyo aan fasax loogu haysan hay-adaha amniga waxa uu sheegay in ay banaanbaxyada layska qabto ay dhibaato u keenayaan bulshada waxaana uu sheegay in ay ka xun yihiin wixii shalay ka dhacay isgoyska sinai ay ahayd in askari ka tirsan ciidanka dowladda uu dira dad banaanbaxyar ka waday isgoyska sinai ee magaalada muqdisho taliyaha waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ay haatan gacanta ay ku hayaan islamarkaana loo xiray dhammaan askartii xabadaha ku riday dadkii banaanbaxa ka dhigayay isgoyska siinaya muqdisho
dhanka kale waxaan farriin u dirayaa dadka caadaystay inay bannaan baxaan oo hadday bannaan baxayaan inay waddadana gubaan dhagaxana dhigaan dhagxaantana dhigaan oo shacabkii ganacso lahaa iyo kii waddada mali lahaa iyo hooyadii sakaraadka ahayd oo xanuunsaneyd oo isbitaalka u socotay wiilkii ardaygii iskuulka u socday dhibaatada ku ah oo ka shaqaynaaya bannaanbaxa inay u beddelaan inuu fawdo yahay aslanba maanta wixii dhici lahaa waa dhaceen odayaashii dhaqanka waa la hadalnay dadkii waa la hadalnay waa isqancinnay waxaa la rabaa inaysan soo laaban mar dambe oon la arag qof inta bannaanbax u yimaada fawdo sameeya dhagax tuura dukaan dhagax tuura laami inta istaaga gubniin sameeya inta idaacad wacda wuxuu raba sameeya inaan la aqbalin fawdo waa ka mamnuuc qof kasta oo muwaadin soomaaliyeeda waxaa waajib ka saaran yahay inuu ilaalisho nabadgelyada amniga guud inuu ilaalisho bal maanta waxaa laga cabanaya wax aan macno badan lahayn waxaa yimid wax ka dhib badan oo ah inuu qof dhintaa timid waxaa timid in ganacsi uu xirmaado waxaa timid in waddadaas aan la marin maantao dhan aan la marin mushkiladahaasoo dhan wixii laga cabanayay iyo waxaa yimid waxaa dhib badan waxaa yimid lama aqbalaayo dadka bannaanbaxa maanta sameeyey inay berri ku soo laabtaan inay marta dadka reer muqdishona waxaa loo sheegaa aslanba bannaanbax fawda oo midkaasoo kalea iyo wax lamida oo la aqbalaya ma jiro waddo lama xiri karo dhagax looma dhigi karo lama gubi karo bannaanbaxaan la ogeynoo mid nabadeed ahaynoo lasoo wargeli hayadaha amniga lama qaban karo dadka caadaystana mar kale mar kale waxaan dhahaynaa ka fooljignaada wixii dadku cabasho ay qabaan cabashadooda si nabdoon ha u gudbistaan si nabdoonoo nabada ku jirto ha loo gudbiyo gabagabadii waxaan leeyahay qofkii abaabulo ee ka shaqeeya fawdo sidaanoo kale ah sharcigaa lala tiigsanaa waxaa lagu badbaadi karaa oo badqabka dadka lagu ilaali karaa in qofka waxaan abaabulayo ka shaqaynaya asaga la qabto qofna dhimama qofna dhaawacmi ma wadda go'ime dadku dhibtoomayaan amarkaas sidoo kale hay-adaha ammaanka waxaan faraha hadday bannaanbax arkaan waxaa jira ciidan lagu talagalay ee budad wata ee ciidanku sugaaya nabadgelyada ee budadka wata ee ka shaqaynaya ciyaaraha ciidankaasaa ku shaqala ayagaa loo soo diraa haddii dadku ay fawdo sameeyaan inaan bannaanbax maanta kabacdi xabad lagu jawaabin horena waa u sheegna amaraan ka bixin inaan xabad lagu jawaabi karin ciddii bannaanbax dad bannaanbax ahay oon xabad ridayn xabad ugu jawaabta ee amarkaas khilaafta mas-uuliyadda ayagaa qaadanaysa xabad qof muwaadina oo bannaanbaxaaya ama aan hub wadan oon xabad ridaynin in xabad lagu ridaa waa mamnuuc falkaan ciidamana u xihan tiradooda hadda aan kow iyo laba iyo saddex aan la dhehaynin oo meelo kala duwan ku xihan baarisaa la gelinaa baarista iyo hay-adaha garsoorkaana waxay soo saaraan gunaanadka ciddii dilkaan geysatay laakiin cid kasta oo meeshaasna xabad ka rida cid kasta oo meesha xabad ka rida waa xihan tahay
codkaas waxa waa fiink waa taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir macalin mahdi oo ka hadlayay ama soo saaray go-aan aan magaalada muqdisho loogu qaban karin banaanbax aysan ogeyn hay-adaha ammaanka markana maamulka jubbaland waxay sheegeen in ay dagaalyahaano ka tirsan al-shabaab ay ku direen howlgal qorsheysan oo ciidamadooda ay ka fuliyeen gobolka jubbada hoose saraakiil u hadlay maamulka jubbaland ayaa waxay sheegeen in ay howlgal qorsheysan oo dhowr jiha ay ku qaadeen deegaano ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo ka tirsan gobolka jubbada hoose saraakiisha waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen fariisima al-shabaab ay ku laayeen deegaanada kale ah wirkow baarsan guuni iyo deegaano kale oo jiinka webiga jubba ku teedsan howlgalka ayaa waxaa la sheegay in saacado badan uu qaatay islamarkaana ciidamada ammaanka waa ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya u suura gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka baarsan guuni halka ciidamo kale oo jiho kale oo webiga ka abaaray iyaguna ay tageen degmada jamhame oo ah meelo ay la sheegay in ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay tiro ka tirsan al-shabaab oo ay nolosha ku qabteen waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland oo warbaahinta la hadlay madaxtooyada soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay kulamo dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dhegeysa dalka turkiya kala jabtay burdugan madaxweynayaasha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo kan dhigiisa dalka turkiga rajabday burtugal ayaa kulamo gaara yeeshay waxaana lagu wada hadlay xiriirka walaaltinimo ee labada dal heshiis iskaashiga ee difaacii dhaqaalaha ee ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiga sidoo kale waxaa looga hadlay dagaalka dowladda ay kula jirto waxaa loogu yiri argixisada iyo muhiimadda ay soomaaliya u leedahay xasiloonida gobolka geeska afrika agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ee warbaahinta la hadlay
mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaaladan antaaliya ee dalka turkiga ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynaha dalkan turkiga erdogan iyo madax kaleeto oo dowladdiisa ka tirsan kulankan ayaa waxaa looga hadlay xoojinta iyo kor uqaadidda iskaashiga walaalnimo iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dowladood ee turkiga iyo soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa madaxweynaha turkiga erdogan waxa uu la wadaagay horumarada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidankeeduba ay ka gaareen dagaalka dalka soomaaliya loogu ciribtirayo argagixisada iyo soomaaliya hadda waddada wanaagsan ay hayso oo ay nabadda iyo xasiloonida ku gaarayso taas oo uu turkigu gacan weyn ka geystay tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo taageerada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ay wadaan dadka soomaaliyeedna ay ku kaashanayaan ee dalka soomaaliya looga ciribtiriyo argagixisada sidoo kale labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta iyo fulinta iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee dowladaha turkiga iyo soomaaliya heshiiskii dhex maray bishii lasoo dhaafay sidii loo fulin lahaa heshiiskaas ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxyaabaha muhiimka u ah ee ku jira waxaa ka mid ah dhismaha ciidanka badda soomaaliyeed si uu awood ugu yeesho daafaca xeebaha soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed iyo kheyraadka ku jiraba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha dalka turkiga erdogan ayaa waxa ay sidoo kale ka wada hadleen xiriirka dowladda soomaaliya ee turkiga ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo ganacsiga labada dowladood ka dhexeeya sidii iyadana loo sii hagaajin lahaa waxay hoosta ka xariiqeen xasiloonida gobolka ay u leedahay in dowladda soomaaliyeed oo awoodu leh in amnigeeda sugto la helo waxaana dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda turkiga horey uga dhexeeyey iskaashiyo kala duwan oo dhinaca militariga ah dhaqaalaha ah waxaana turkigu uu ahaa walaal dadka soomaaliyeed xilli adag usoo gurmaday
dowladda kenya waxay taliya cusub usoo magacowday ciidamada kenya ee ka howlgala gudaha soomaaliya taliyaha cusub ee ciidamada kenya ah ee qeybta ka howlgalka midooda afrika ee admis ayaa loo soo magacaabay soomaaliya ka oo lagu magacaabo bariga salim rashiid waxaana uu si rasmi a ula wareegay xilka iyo inti intii ay socotay munaasabada xilwareejinta oo ka dhacday xarunta admis ee ciidanka difaaca kenya ee dobley ayaa waxaa soo dhameystiray kormeerkiisa shaqo ayaa waxaana ciidamada waxaana ciidamada uu ka bogaadiyey dadaalada ay uga qeyb qaadanayaan in ay ka qeyb qaataan howlgalada ka ka dhanka al-shabaab ee ka socda soomaaliya waxa uu tilmaamay in nabadeynta deegaanada jubbaland ee lagu guuleystay iyo ilaalinta dadka rayidka ah ee ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ciidamada muddadii uu xilka u qabtay waxaa sidaas sheegay taliyaha xilka loosoo magacaabay kii ka horeeyey ee mudad xileedkiisa uu xilka laga qaaday taliyaha xilka ka dega ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada admis ku ammaanay sida ay u qeyb qaataan howlgalada ka socda gudaha soomaaliya halka warkaasa kala socotaana warraadii adirsan magaalada muqdisho markana wararka dibadda haddii aynu eegno markab ay weerareen kooxda xoutiyiinta yemen ayaa waxa uu ku degay badda cas markab romemer oo laga leeyahay dalka u k ayaa xoutiyiinta yemen waxay ku weerareen badda cas xilli uu marayay waxaana uu ku degay badda cas dowladda caalamka uu aqoonsan yahay yemen ayaa sidaas sheegtay iyadoona ka dhigtay musiibo kale oo ka imaan karta weerarada badda haddii aysa socdaan haddii la xaqiijiyo waxay noqon doontaa markabkii ugu horreeyey ee dega tan iyo markii xoutiyiinta ay bilaabeen beegsiga maraakiibta ganacsiga bishii nofembar taas oo ku qasbaysa shirkadaha maraakiibta inay weecdaan maraakiibta marin waa marinka dheer ee qaaliga ah ee koonfurta africa xoutiyiinta ay iiraan taageerto ee maamulaha waqooyiga yemen iyo xarumo kale oo waaweyn ayaa sheegay in ay garan waa in ay garab taagan yihiin dadka falastiiniyiinta ah ee qase ku nool waxayna sheegay inay kasoo horjeedaan weerarada yahuudda ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ah ee qase ku dhaqan guud ahaan warkii subax darsan saakaad ka dhegeysanaysa dhegeystayaal wanaginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mataelin warla helyaabaa tale la hel